Hogaamiyaha ACC Qaatumo ayaa dhagax dhigay garoonka diyaaradaha magaalada Laascaanoodka oo lagu sameynayo dib u dayactir ballaaran madasha dhagaxdhiga ayaa waxaa kasoo qaybgalay xubno ka tirsan wasiirada maamulka ACC maamulka magaalada guddiga horumarinta caasimadda iyo martisharaf kale ugu horeyn gudoomiyaha guddiga horumarinta caasimadda farxaan cabdinuur xaansi ayaa ka barbixiyey dib u dayactirkan lagu sameynayo garoonka ognaa maalin weyn oo noqon doonta insha allaahu biidni illaahi alkariim maalmaha taariikhiga ah oo ay dowladda iyo bulshada reer s c ay marayaan waxay noqon doontaa maalin shaqo aada u muhiim ah oo dhan kastaba lafdhabar u ah bulshadeenna iyo dowladdeennaba la bilaabi doono si dhammaystiran oo qurux badan oo sharaf lahna ay u dhammaan doonto waa dhagaxdhiggii terminaalka airboodka magaalada caasimadda ah ee laascaanood wuxuu inagu soo korrin doonaa wax weyn wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dibudhiska maamulka a c c khaatumo cabduqaadir cabdi warsame tigaaleh oo dhankiisa ka hadlay madasha ayaa sheegay in garoonka lagu dhisayo iskutashi bulsho naasimada tan lagu dhagax dhigayo terminaalkii airboodka laascaanood oo muddaba haddeer waa shaqaynaya airboodku falaydkoo imanayey marka waxyaabaha inaynu meesha laga soo gelayay magaaladeenna iyo waddankeenna maadaama ay tahay in la qurxiyo la hagaajiyo waxa weeye waa arrin aada muhiima munaasibna inoo wadaa kulligeenba in laga wada qayb qaatana ay tahay insha allahu tacaalaa waxaa halkan iyo munaasibadan in la dhagax dhigo dhiirigeliyey ganacsatadeenna qaaliga ah oo horena deegaanka xilli colaad lagu jiray iyo xilligan hadda horumarka loo jeestayba naftooda iyo dhaqaalahoodaba bixinayey oo hadda qaybtii koowaad ee horumarka sidii aynu wadogeyn maalgelinta ku sameeyey inay amniga oo ah waxa ugu horeeya wax ka qabtaan gaadiidka amnigu maanta ku shaqaynayo maalgeliyey oo yibiyey haddana waxay diyaar u yihiin inay maantana maalgeliyaan terminaalka airboodka laascaanood waxaan leenaha allaha barakeeyo ugu dambeynna hogaamiyaha a c c khaatumo cabduqaadir axmed ow cali ayaa bulshada kula dardaarmay in ay xoojiyaan waxqabadka ku aadan isku tashiga bulshada islamarkaana lagu horumarinayo caasimadda laascaanood iyo guddi iyo shacab innagoo isku duuban waxaynu go'aansannay in aynu maantana garoonkan dhagax dhigno dhisanno sida ugu dhaqsaha badan leh waxaynu maanta doonaynaa inaynu halkan ka dhagax dhigno terminaalkii dadku ka soo degi lahaayeen ama ka dhoofi lahaayeen ee garoonkeenna diyaaradaha ee caasimadda laascaanood qaybo kala duwan buu ka koobnaan doonaa oo la soo bandhigi doona haddii ilaha yidhaahdo garoonkeennu wuxuu u baahan yahay dibudhis ballaadhan buu u baahan yahay ilaahaydankii waa dhammayn doonnaa waa wada dhisan doonnaa qaybaha uu ka kooban yahay oo dhan maantase waxaynu u madlannahay oo aynu halka u taagannahay in aynu dhagax dhigno terminaalkii garoonka diyaaradaha ee laascaanood u yeelan lahaa